ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
alla wuxuu kaga gatay mu'miniinta nafahooda iyo maalkoodaba inay leeyihiin janno waxay u dagaalamaan jidka alle markaasay dilaan xaqdiidyada nabaddiidyada ah iyagana loo dila xaqa iyo nabadda ay fidiyaan waa ballan dushiisa ah oo xaqa oo ku cad towraadda iyo injiilka iyo qur'aanka yaa ka oofin og ballan uu qaaday alle ee ku farxa beeciinna aad heshiiska ku gasheen arrinkaasi weeye guusha weyn nebigu sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi arrinka qofka u jihaada alla dartii alle baana ogsoon qofka u jihaada dartii wuxuu la mid yahay qof u sooma oo salaada si aan hakad lahayn alle kor ahaayo wuxuu u ballan qaaday qofkii u jihaada jidkiisa inuu gelin janno haddii la dilo haddii kale wuxuu u soo celin gurigiisa isagoo nabad qaba oo ajar helay iyo qaniimo maal waxaa wariyey albukhaari